yeremiya cutubka sagaaliyo tobnaad rabbigu wuxuu igu yidhi tag oo dheriyo sameeye jalxadiis soo iibso oo intaad qaar ka mid ah odayaasha dadka iyo odayaasha wadaaddada soo kaxaysid waxaad tagtaa dooxada ina xinoom oo u dhow meesha laga soo galo iri daxaarsiid oo halkaas ereyada aan ku sheegi doono ka naadi adoo leh boqorrada dalka yahuud ah iyo dalka yeruusalaam deganow bal maqla ereyga rabbiga rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada meeshan masiibaan ku soo dejin doonaa oo ku alla kii maqlaba wuu ka nixi doonaa iyagu way iga tageen oo intay meesha nijaaseeyeen ayay fuux igu shideen ilaahyo kale oo iyaga iyo awoyaashood iyo boqorrada dalka yahuud ahba ayaan aqoon oo waxay meeshan ka buuxiyeen dhiigga kuwa aan xaqa qabin oo waxay dhiseen meelaha sarsare ee bacal inay wiilashooda dab ku gubaan oo ay bacal qurbaanno la gubo ugu bixiyaan taasoo aanan ku amrin oo aanan ku hadlin oo aan innaba qalbigayga soo gelin sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa imaan doona wakhti aan meeshan mar dambe loogu yeedhi doonin toofeed amase dooxadii ina xinoom laakiinse waxaa loogu magacaabi doonaa dooxadii gowracidda oo waxaan meeshan ka tirtiri doonaa talada dadka yahuudda ah iyo dadka yeruusalaamba oo waxaan ka dhigi doonaa inay cadawayaashooda hortooda ku la'daan oo ay ku dhintaan gacanta kuwa naftooda doondoonaya oo bakhtigoodana waxaan cunto ahaan u siin doonaa haadka samadda iyo dugaagga dhulka oo magaaladanna waxaan ka dhigi doonaa cidlo laga yaabo iyo wax lagu fooriyo oo mid kasta oo ag maraba wuu ka yaabi doonaa oo ku fooryi doonaa belaayooyinkeeda oo dhan aawadeed oo waxaan ka dhigi doonaa inay cunaan hilibka wiilashooda iyo hilibka gabdhahoodaba oo midkood kastaba wuxuu cuni doonaa hilibka saaxiibkiis markii dagaal lagu hareereeyo oo ay ku carhiirsanaadaan ciriiriga cadawayaashooda iyo kuwa naftooda doondoonaya ay ku cidhiirin doonaan oo markaas jalxadda waxaad ku jebisaa raggii kula socday hortooda oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay dadkan iyo magaaladanba waxaan u jejebin doonaa sida weelka dharyasameeyaha loo jebiyo oo kale kaasoo aan mar kale la kabi karayn oo waxaa maydadkooda lagu wada xabaali doonaa tofeed ilamaa ay waayaan meel ay ku kala xabaalaan rabbiga wuxuu leeyahay sidaasaan meeshan ku samayn doonaa iyada iyo dadka dhex deganba oo magaaladanna waxaan ka dhigi doonaa sida tofeed oo kale oo guryaha yeruusalaam iyo guryaha boqorrada dalka yahuudda ah ee nijaaseeyeysan waxay u ahaan doonaan sida meesha tofeed oo kale xataa guryahaas oo ah kuwii saqafkooda oo dhan fuux lagu shidi jiray ciidamada samadda oo dhan oo qurbaanno camliin ah loogu bixin jiray ilaahyo kale markaas yeremiyax wuxuu ka yimid tofeed oo ah meeshii rabbigu u diray inuu wax ku sii sheego oo intuu barxaddii guriga rabbiga soo istaagay ayuu dadkii oo dhan ku yidhi rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada waxaan magaaladan iyo tuulooyinkeeda oo dhanba ku soo dayn doonaa masiibadii aan markii hore kaga hadlay oo dhan maxaa yeelay way sii madaxadkaadeen si aayaan ereyadayda u maqlin aawadeed